بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah boqolaal yahuud ah oo xoogugal ku sameeyey barxadaha masaajidka alaqsa iyagoo taageero ka helaya ciidanka sahaynada howlgalkii ciidanka yuhuudda ay ku soo qaadeen magaalada khan yunis oo fashil ku soo idlaaday iyo saraakiil ka tirsan sahaynada oo shaki geliyey sii jiritaankooda waxaad kaloo maanta calamulyowm ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa farqiga u dhexeeya kuwa raacay shahawaadkooda iyo kuwa sida dhabta ah allaah u addeecay qodobada kale waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay magaalada binusalmaan uu ka dhisayo dhulka xarameynka ee la doonayo in la dejiyo dadka yuhuudda ah warbixin arrinkaa ku saabsan ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada caalamulyoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa boqolaal yahuud ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay xoogukal ku sameeyey masaajidka barakeysan ee alaksa iyagoo taageero ka helaya ciidanka sahaayinada wararka ka imaanaya magaalada quds shariif ayaa sheegaya in ilaa lix boqol oo yuhuud ah ay galeen barxadaha masaajidka iyagoo halkaasi ku gutay cibaadadooda baadilka ah dadka yuhuudda ayaa maalmahan u dabaaldegaya mid ka mid a ciidahooda baadilka ah ciidanka sahaynada ayaana la arkayay iyagoo xiray inta badan albaabada soo gala musallayaasha masjidka waxayna dadka muslimiinta ah ka mamnuuceen inay masjidka ku ogaan salaadaha waajibka ah maalinkii khamiista ee lasoo dhaafa ayay ahayd markii ilaa kun iyo lix boqol oo dad yuhuud ah ay xooggal ku sameeyeen barxadaha masaajidka alaqsa mar kasta oo dadkani yuhuudda ah masaajidka xoogga ku galayaaneh waxaa taageero siinaya ciidanka sahaynada oo waardiyeynaya halka dhanka kale culays ay saarayaan dadka muslimiinta ah xooggalka masaajidka alaqsa ee dadka yuhuudda ah ayaa aad u soo kordhayay sannadadii lasoo dhaafay mana jirto cid maanta ka hortaagan inay masaajidka xoog ku galaan oo kolkii doonaan ayay soo kaxaystaan askartooda iyagoo halkaasi ku guta cibaadaadkooda baadilka ah
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka calamulyowm ayaad degaysanaysaan maxaan ka ognahay magaalada binusalmaan uu ka dhisayo dhulka xarameynka ee la doonayo in la dejiyo dadka yuhuudda ah warbixintan soo socota waxaa ku eegaya weriye eliyaas cabdulaahi sannadkii laba kun toddobiyo toban dhexal sugaha boqortooyada aala sacuud waxa uu ku dhawaaqay waxa uu ugu yeeray aragtida labada kun iyo soddonka arrinkaas oo ay buunbuunin xaddhaaf ah u sameeyeen warbaahinta ku hadasha afka dowladda iyo wariyaal reer galbeed ah oo badankood la soo kiraystay maxamed binu salmaan ayaa sheegay in aragtidiisan cusub ay daaran tahay in dhulka xarmeynka lagu tadbiiqiyo dimuqraadiyadda isagoona ku dhaqanka shareecada islaamka ku tilmaamay mid xagjirnimo iyo dib u dhac ah murtadkan ayaa ku faanaya in aragtida labada kun iyo soddonka ay dhulka xaramaynka ka dhigi doonto dal cagaaran oo barwaaqo ah islamarkaana uu waddanku ka gudbi doono ku tiirsanaashiyaha dhaqaale ee shidaalka iyagoona taa beddelkeed u weecan doona in dhaqaale xooggan ay ka samayn doonaan arrimaha dalxiiska iyo tamashlaynta reer galbeedka si hadafkaas loo gaaro bulshadana loo duleeyo oo looga dhiga mid xumaan idilkeed aqbali karta ayuu nidaamka ala sacuud bilaabay inuu si adag ula dagaalamo culammada iyo ducaadda dhulka xaramaynka waxaana la ogaa ololihii ballaarnaa ee ay qaadeen ciidamada xukuumaddan iyadoona xabsiga lagu guray in ka badan koo iyo toban kun oo qof kuwaasoo isugu jira culummo ducaad ganacsato iyo shakhsiyaad wanaagdoon ah oo isku dayay inay dadka uga digaan haadaantan laga sii tuurayo markii culimmadii la xiray oo ay soo hareen daadxoor wadaad xumayaal ah oo boqortooyada ridada u shaqeeya ayaa la dhisay wax loogu yeeray hay-adda tamashileynta ee uu madaxu ka yahay turkiya ala sheekh hay-addan ayaana ku guulaysatay inay dalka soo gelisa kumanaan gaalo fusaqa ah iyadoona dhallinro ku samaynaysa dumarka iyo dhallinyarada ku dhaqan dhulka xaramaynka waxaa ummadda laga dilay alwalaa walbaraa taasoo keentay inay aqbalaan xumaanta nidaamka aala sacuud inkastoo ay jiraan dad fara badan oo isku dayay inay ka dheedhiyaan arrinkan balse markii dambe xabsiga loo taxaabay mashruuca niyuum oo qayb ka ah rooyada labada kun iyo soddonka ee binisalmaan waxaa ka mid ah waxa loogu yeero dhismaha magaalada niyuum oo ah magaalo weyn oo dhanka dalxiiska loo aasteeyey dhismaha niyuum waa mid tiigsanaya hadaf weyn oo ah in yuhuudda lagu deegaamiyo dhulka jasiiratul carab gaar ahaan bilaadulxaramayn maxamed binu salmaan ayaana go'aansaday in yuhuuddii laga saaray khaybar uu dib u soo celiyo waana sida ay sheegayaan oo aan ka soo xigannay ducaadda iyo culammada ka soo jeeda dhulka xaramaynka مملكة العوم اليهودية هذا حلم يهودي تاريخي مع إعلان ابن سلمان لمشروعه الجديد مشروع ميرور لاين والتكلفة المش... تكلفة المشروع التقديرية ألف مليار أو تريليون دولار تقريبا للأسف الشديد لا يدركون خطورة الوضع في بلاد الحرمين ولا يدركون حجم المؤامرة والمخططات التي من أجلها تم اختيار ابن سلمان boqortooyada naacuum waa riyo taariikhi ah oo yuhuuddu ay weligood ku taamayeen maxamed binu salmaan ayaa iclaamiyey mashruuca mirorlayin qarashka ku baxaya mashruucan waa ku dhowaad kun bilyan oo dollar amba hal trilyan oo dollar waxaase wax aad looga xumaada ah in inta badan dadka ku dhaqan dhulka xaramaynka aysan ogeyn halista mashruucan sidoo kalena ma oga xajmiga sharqoolka socda ee si loo fuliyo loo doortay maxamed binu salmaan si dadka looga indhalaabo khataraha mashruucan ayaa la aasaasay hay-adda tamashlaynta si dadka loo mashquuliyo sidaasna shirqoolka uu ku meel maro iyadoo dadkaoo idil mashquulsan yihiin حتى يشغلوا تفكير الناس ويلفتوا انتباههم ريثما تمر المؤامرة والجميع غافل عنها maamulka yuhuudda qudhiisa ayaa qirsan in mashruuca niyuum uu yahay dib u soo noolaynta boqortooyadii yuhuudda ee baaba'day turki bin faysal oo horay u soo noqday taliyihii sirdoonka ee aala sacuud ayaa waraysi uu bixinaya waxa uu ku sheegay in dhismaha magaaladan uu furo u noqon doono caadiyeynta cilaaqada sahaynada iyo in reer galbeedku uu raalli ka noqdo nidaamka aala sacuud ee uu madaxu ka yahay maxamed bin salmaan yacquub haarti soo go'a xaaqaam ama wadaadgaaleed yuhuudi ah horeyna u soo noqday sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka difaaca yuhuudda ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay dhulka laga dhisayo magaalada niyuum isagoona ammaan iyo mahadcelin kala duldhacay dhaxal sugaha xukuumadda aala sacuud sarkaalkan yuhuudiga ah ayaa muuqaal uu isaga soo duubay dhulka xaramaynka waxa uu ku sheegay inay hadda xaqiijiyeen riyo ay sannado badan ku tahmayeen
Yo, yo, yo, MBS. We're here and now. This is where it's happening. This is the future of the world, people. Wake up. This is where it's happening.
aragtida maxamed bin salmaan ayaa ah mid uu horay u soo hindisay ariel sharoon oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda kaasoo buuggiisa bariga dhexe ee cusub ku soo qaatay magaalada niyuum oo afka cibriga lagu yidhaahda nicoom ariel ayaa saadaaliyey in caadiyeynta cilaaqada u dhexaysa carabta iyo yuhuudda wasiilada ugu dhow ee loo mari karaa ay tahay wanaajinta dhaqaalaha iyo in yuhuudda ay helaan magaalo ku taalla sacuudiga si ay furo ugu noqoto dib u soo noolaynta boqortooyadooda wahmiga ah sida uu qorshuhu yahay magaaladan ayaa laga dhisayaa bartamaha saxaraha sacuudiga waxayna ku dhammaanaysaa dacalka badda cas magaalada riyaad ee caasimadda ahna waxay u jirtaa in ka badan kun iyo boqol kiilomitir shirkada reer galbeed ah ayaa lacaga boqolaal trilyan ah waxay ku qaadan doonaan mashruucan oo loogu magacdaray the line iyadoona saxaraha la kala jeexi doono lana dul saari doono laami dhirirsan sidoo kale badda ayaa la soo jeexi doonaa waxaana la samayn doonaa kanaalla biyaha keena si dalxiisayaashu ay ugu tamashalayaan xeebahan gacanku samayska ah amniga magaaladan waxaa gacanta ku hayn doona isbahaysiye isugu jira aala sacuud ameerikaan iyo yuhuud asal ah waxaa intaas ka sii daran in shirkadaha dhaqaalaha ugu caansan ee yuhuudda ay xaadir ku ahaan doonaan magaalada niyum waana sida uu yahay qorshaha hadda la dejiyey ducaadda muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka ayaa ka digaya mashruucan halista ah ee uu gundaha u haya maxamed bin salmaan iyagoona sheegay in la fisha cawaaqib xumo daran haddii ay dhaqangasho ru'yada labada kun iyo soddonka نحن نتحدث هنا عن احتلال اليهود لبلاد الحرمين احتلال اليهود لبلاد الحرمين أنه يتم تسليم أرض الحرمين لليهود halkan waxaan uga hadlaynaa yahuudda oo qabsanaysa bilaadul xaramayn arrintaani waa yahuudda oo la siinayo dhulka xaramaynka si la mid ah si loo siiyey dhulka filistiin marka hore yahuuddu waxay dalku imaanayaan iyagoo ganacsi sheeganaya marna iyagoo beeraley sheeganaya ilaa ay dalka qabsadaan waxaa hadda ka socda dhulka xaramaynka sidaas ayay u egyihiin balse waa ka degdegsiimo badan yihiin shirqoolka aan ka hadlayno hadda wuxuu ku dhow yahay gebagebo بل نحن نتحدث عن مؤامرة قاربت على الانتهاء فعليا
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yowm ayaan isla soo gaarnay muxuu yahay farqiga u dhexeeya dadka shahawaadkooda raaca iyo kuwa allah subxaanahu wa tacaala dhab u adeeca haddaba maqaal arrinka ku saabsan ayaan maanta barnaamijka idinkugu haynaa waxaana halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir allah subxaanahu wa tacaala wuxuu khalqiga oo idinku abuuray amarkiisa xikmaddiisa sarraysa iyo awooddiisa wuxuu soo kala jidiyey sunan aan isbedelin taxriifna ka dhoorsoon tabdiilna aan lagu samayn karin waxaa gacantiisa ku jira koonka oo dhan isagoona maamula waxaana khalaa'iqda oo dhan marka laga hadlayo cibaadada iyo tasbiixda ay dhammaanba u sugnaadeen xaggiisa haba u kala qaybsamaan qaarkoode kuwa adeecay iyo kuwa ku caasiya amarkiisa ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين sidoo kale allah wuxuu qur-aanka kariimka ku yidhi تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
marka laga hadlayo insaanka wuxuu nolosha ku leeyahay laba khiyaar oo ay kala qaybsameen addoommadu sidaba uu allah ku leeyahay suuratulbeled aayadda tobnaad وهديناه النجدين
aayadda saddexaad ee suuratul insaan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku leeyahay إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
bani aadamku wuxuu nolosha inta uu ku leeyahay la siiya xorriyad furan hase ahaatee ay ka dambeeyaan cawaaqib halis ah haddii uu si khaldan uga faa'iidaysto isagoona haystaa khiyaar uu laba wado midood uu midda kale uga doorto midi waa in uu raacaa waddada toosan oo ah midda hanuunka iyo hidaayada sidaasna uu ugu biiro ururka kowniga ah ee ku howlan tasbiixda daacadana u daaya xagga allaah una dhaga nugul awaamirta rabbaaniga ah si ay noloshiisu u noqoto mid ku xiran bii'adaasi lana noolaado sunanta ama taa beddelkeed inuu ku caasiyo rabbigii uumay ka beero manhajkii saxda ahaa kuna dabaasho dhiiqada macaasida iyo dunuubta kolkaas oo uu hoy u noqdo murugada walbahaarka iyo cidhiiri uu ku noolaado waana taas mida uu allah u yaboohay cid weliba ka jeesata kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى
waxaad arkaysaa in badan oo ka mid ah basharka aynu ku jiraan dad muslimiin ah oo u degdegaya si ay u gaaraan himilooyin ku dhisan dhallanteedka adduunka iyo nolosha tamashleenta kuwaasoo ay kadisay adduunyada liidata kolkaas oo uu hoy u noqdo murugada walbahaarka iyo cidhiiri uu ku noolaado waana taas mida uu allah u yaboohay cid weliba ka jeesata kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى
waxaad arkaysaa in badan oo ka mid ah basharka aynu ku jiraan dad muslimiin ah oo u degdegaya si ay u gaaraan himilooyin ku dhisan dhallanteedka adduunka iyo nolosha tamashleenta kuwaasoo ay kadisay adduunyada liidata kuna kadsoomay caafimaadkooda shayddaankii ayaa ka leexiyay manhajka rabbaaniga ah sidoo kalena ka fogay waddadii toosneed ee ay ku hanuuni lahaayeen iyagoona ku adeecay arrinkaasi isagoona u qurxinaya dhaldhalaalka adduunka si u hilmaansiiyo ujeeddada koonka loo keenay استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون
waxay ku milmaan adduunka mana ka fikiraan wixii ka soo hara waxay noqdeen dhashii adduunyada oo ka go'ay sooyaalkooda iskana hilmaamay inay ka fikiraan iska dhaafee waxayba dagaal kula jiraan siyaalkooda iyo saa dambe waxaa imaan doona allah ayaa siiyey caqliyo ay ku fikiraan hase ahaatee shahawaadka ayaa ka daboolay aragtidii qalbiga waxayna sidaas ku noqdeen kuwa aan caqliyo hanuunsan lahayn kana fikirin ujeeddada uu allah u abuuray sidoo kalena ku tadabburin nicamta uu ku manaystay keliya mashquulkooda wuxuu noqday mid ku kooban maanta iyo hadda iyagoo aan ka fikirin ciribta dambe iyo waxa sugaya tusaale ahaan nin kala bukaa cudurka sonkorta waxaa marka hore soo jiidanaya macmacaanka oo jeclaanaya isagoona u isticmaalaya ashyaadaasi si xaddhaaf ah iyadoo dhadhanka uu helayo wakhtigaas uu ka mashquulinayo inuu ka fikiro aayaha dambe iyo halisaha ku imaan doona oo ay suurtagal tahay inuu ku khasaaro caafimaadkiisa ama xitaa laga yaabo in uu ku waayo noloshiisa sababuu ku aadan inuu ku degdegay raaxada iyo macaanka ee naftiisa u baahneyd waxaana arrinkaas sababay in markii horeba uu ku liitay dhankaasi awoodna u yeelan waayey inuu iska yareeyo macmacaanka si uusan u wajihin halisaha sonkorta markii uu waayo badan ka soo gudbo sidaas sila mid ah waxay dadka ay hanatay adduunyada ay raaceen hawadooda waxayna ku biiraan addoommadeeda iyagoona khasaare wax badan adduunyadan ku guulaysan aakharana kaba sii daran inta badan waxyaabaha dhaldhalaalka waa kuwa dhalanteed ah oo qiimahoodu zuulo waxaana macmacaanadaas ay noqdaan kuwo dhadhan beela oo ay dhacdo in dhibaatooyin ay ka dhashaan markii si xaddaafa loo isticmaalo tusaalaha ugu soo dhow waxaad eegtaa cuntooyinka ugu macaan markii lasoo celceliyo si xaddaafana loo adeegsado waxaa dhici kartaa in ugu dambeyn la kahdo ama xitaa ay dhaliyaan cudurro iyo xanuuno kadib markii la iska badiyey halkan wuxuu shayddaanku bini'aadamku u qurxiyaa waddooyin kale oo dhammaanba ah baadiyeyn iyo inxiraaf heer uu qofku kibro kuna dhaco baadi cad iyo khasaare aan laga soo waaqsan waxay nolosha insaanku ku dhacdaa cidhiidhi iyo xaalado nasiib darro ah marka uu ka fogaanayo hadafkii loo abuuray wuxuuna dareemayaa inuu ku soo haray nolosha cidlada iyo kelinimada wuxuuna durbadiiba magangeli u raadinayaa mukhaadiraadka markii uu baadiyoobo si uu u korarsado macaasida uu dhex maquuranayo caqligiisa iyo fikirkiisana ay ku xoogaysato shaqola-aanta maadaama uu mar horeba ka beera dariiqii toosna kuna tuntay dhaqankii suubanaa sidaas darteed waxaad arkaysaa iyadoo bulshooyinka ahalka u ah dayaca ay nolosha tamashleenta oo ay kusoo noqnoqdaan cudurrada nafsiga ayna ku xoogaystaan musiibooyinka ismiidaaminta iyo xitaa furinka farxadda iyo sacaadadu ehel uma ahan kuwa addoommada u ah hawadooda ee nasiib darradu haraysay cadaabka akhrina waa midka uga daran midka ay adduunka ku wajahayaan da'da iyo gabowga soo weerarayana waxay uurka uga xambaarsan yihiin xalaqaad kale oo qarow ah oo ku riixaya inay hawadooda kasii amar qaataan marka la xuso geeridase waxaa durbo ku dhacaya cabsi iyo rucbi walwal iyo qalqal noloshooda cidhiiriya kusii xoojinaya amaa mu'minka wuxuu dhabo ka dhigtay manhajka rabbaaniga ah iyo dariiqa uu jeexay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku socdaa aragtidiisa basiirada isagoo kaashanaya qalbi deganaantu haraysay ayuu naf xuskeedu badan yahay oo raalli ku ah rabbigeeda أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون asbaabaha ugu weyn ee farxadda ee nolosha deganaanta ayaa ah in insaanku garwaaqsan yahay sababta uu adduunka u joogo yaqiinsanna mustaqbalka iyo waxaa ka dambeeya nolosha tan iyo masiirkiisa halkaa uu ku biyo shubanayo maalmo ayuu ka gudbayaa qofku oo uu camalkiisu qaato sannado caafimaadkii ayaana jidhkiisa si tartiib tartiib ah uga sii yaraadaa madaxiina wuu ceraystaa waxaana dhacda in qofku waayo mansabka iyo booskii uu bulshada ku dhex lahaa wuxuuna ogaanayaa in xuska alleh iyo inuu isku dhuldhigo allaah ay tahay magangelyada keliya ee uu ka helayo deganaanta maadaama allah qur-aanka uu ku sheegay in xuskiisu yahay midka ay quluubtu ku degto ألا بذكر الله تطمئن القلوب sidaas ayuu qofka muslimka qur-aanka oo uu saaxiib ka dhigta uga helayaa deganaanta qalbiga iyo laabfurnaanta sidaba uu allah qur-aankiisa ku leeyahay يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين iimaanka iyo daacada allah subxaanahu wa tacaala waa waddada liibaanta ee farxadda labada daarood ee adduun iyo aakhiro waana dariiqa keliya ee loo maro nolosha wanaagsan deganaantana laga helo halka wejiyaduna ku iftiimaan halkaas ay hadalladu ku hagaagaan oo uu qofku ka hela akhlaaqda suuban khaatimada iyo ciribta dambena u hagaagaan waalcaaqibatu lilmuttaqiin كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamul yowm ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan ay ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijka caalamul yowm kuna falanqayno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay maahir maxamed websaytka ugu horeeya ee dhankayga xiga waxa uu noqonayaa middle st i oo ka soo baxa waddanka ingiriiska waxa uu wax ka qoray sida warbaahinta reer galbeedka ay isaga indhatirayso wararka ku aadan xabaalwadareedyada laga soo sheegaya deegaanada jiida hore ee khaza joornaalistaha iyo qoraaga caanka ah ee jonathan cook oo yuhuudi ah balse haysta dhalashada ingiriiska ayaa maqaal uu ku qoray mowqican ku daleeceeyey iclaamka reer galbeedka maadaama marna aysan soo hadal qaadin ayuu leeyahay qabuuraha jamaaciga ah ee laga soo calaamadeeyey khaza wuxuu qoraagu intaasi ku daray in xabaalwadareedyo ay dad badani ku aasnaayeen laga soo helay barxadda isbitaalka naasir ee magaalada khan yunis kuwaasoo noqday kuwii ugu darnaa ee bannaanka keenay wuxuushnimada yuhuudda iyo sida arxanka daran ee ay u gumaadayaan dadka marasta ah ee u badan carruurta iyo dumarka inkastoo hadda xabaalwadareedyadan laga helay isbitaalka naasir haddana waxaa weli raq iyo ruux lagu la'yahay maahirow in ka badan afar boqol oo ruux oo reer khan yunis ah taasoo ka dhigan in dib ay ka soo bixi karaan xabaalwadareedyo kale oo ay yuhuudda ku aaseen dadka ay sida bahalnimada ah u gumaadayaan kooxaha gurmadka ee loo yaqaano difaaca madaniga ayaa khamiistii lasoo dhaafay shaaca ka qaaday in xabaalwadareedyada laga helay isbitaalka naasir ay bannaanka soo dhigeen dembiyada dagaal ee ay yuhuudda ka geysanaysa khaza maadaama meedadka qaar ee la soo saaray ay ka muuqdeen raadadka tacdiibka daran ee loo geystay ka hor intaanan la khaarijin iyo in qaarkood nolosha lagu aasay kuwaasoo ay ku jiraan carruur yaryar sidoo kale shir jaraa'id oo ay qabteen kooxaha gurmadka filistiin ayay ku sheegeen in ilaa iyo hadda la soo saaray meedadka ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo laba qof oo ku wada aasnaa ilaa saddex xabaalwadareed oo keliya kuwaasoo laga helay barxadda isbitaalka naasir oo ay dhowaan isaga baxeen ciidamada yuhuudda isagoo qabarkan falanqeynaya ayuu saxafiga jonathan coog waxa uu sheegay in la filayey wararka ku saabsan xabaalwadareedyada ay qabsan doonaan canaawinta ugu horreysa ee wargeysyada caalamka laakiin taasi ma dhicin ayuu yidhi warbaahinta reer galbeedku ay ugu horreysa midii ingiriiskuna maba aysan daneen inay tebiyaan xasuuqyada joogtada ah ee ay yuhuudda ka geysanayaan jiidda hore ee khaza jonathan coog waxa uu sheegay in tani cagsigeed ay warbaahinta reer galbeedka si joogta ah u tabinayso dagaalka ka socda waddanka yukrein oo dunida inteeda kaleba ay iska ilowda hadeertaan wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka hadda ka socda dhulka filistiin iyagoona maalmahan tabinaya xabaalwadareedyo ay ku aasan yihiin ilaa boqol ruux oo laga helay deegaanka baaj ee dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee kiyev waad mahadsan tahay walaalka eliyas wargeyska inoo xiga waa wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka waxauu wargeyskan eliyaasow soo xiganayaa ilawareedyo caan ah oo maraykan ah wuxuuna sheegay in maamulka yuhuudda uu rumaysan yahay in hoggaanka kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta ay ku sugan yihiin magaalada khan yunis ee marinka khaza wuxuu wargeysku sheegayaa in uu fashilmay duulaankii maamulka yuhuudda uu ku qaaday magaalada khan yunis wuxuuna wargeysku sheegay in malihii hoggaanka maamulka gumaystaha yuhuudda ee ahaa in magaalada khan yunis ay ku sugan yihiin hoggaanka kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta uu fashil kusoo idlaaday kadib markii ay magaaladaasi burburiyeen kana waayeen hoggaanka kooxaha wax iska caabinta wargeyska oo soo xiganaya ilaha ameerikaanka ah ayaa intaasi ku daray in waxay ugu yeeraan maamulka israa'il oo burburiyey khaza halkaasina ku dilay dad badan oo filistiiniyiin ah oo u badnaa caruur iyo haween laakiin wuxuu wargeysku sheegay in qorshaha maamulka uu fashilmay maadaama ciidankii ugu badnaa ee dagaalyahanada kooxaha wax iska caabintu ay weli ku sugan yihiin marinka wargeyska yuhuuddu leedahay ee macaariif ayuu wargeysku soo xigtay kaasi oo xogtan oo kala bixiyey wuxuuna sheegay in ilaa iyo hadda aanan la helin madaxa kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta ee marinka khaza wuxuuna wargeyskan ka soo baxay deegaanada yuhuudda xoogga lagu dejiyey waa almacaariife uu taasi ku tilmaamay fashilka weyn ee uu ku sugan yahay maamulka gumaystaha inmeyru waad mahadsan tahay wargeeska inoo xiga haddii aan dhegaystayaasheena usoo qabanno waa haratas oo ka soo baxa deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haysato waxa uu wax ka qoray cabsida laga qabay in maamulka sahyuuniga ah uu waayey taageerada rasmiga ah ee dowladda maraykanka ifrat riten oo ah saxafiyad yuhuudi ah ayaa maqaal ay arrinkan ka diyaarisay kuna daabacday wargeeskan waxa ay ku shaacisay in toddobadii oktoobar ay muqaawamadu ku kadiyeen weerar xooggan maalinkii xigana uu bannaanka soo baxay fashilka maamulkooda marka saddexaadna uu ku habsaday fashilkii ugu weynaa oo ay kala kulmeen xiriiradoodii guud ee caalamka waxay intaasi sii raacisay in halis badan uu wajahayo maamulkooda gacankurimiska ah jiritaankooduna uu hadda ku jiraba shaki xooggan intaba ay hoggaanka hayaan ayay tiri hogaamiyaasha ka soo jeeda axsaabta midigta fog ee uu hogaaminayo benyamin netanyahu raytin ayaa intaasi ku dartay in ardayda jaamacadaha maraykanka ay xitaa la safteen reer filistiin ka yuhuud ahaanna ay arrinkaas aad uga walaacsan yihiin sababtuna waxay ku sheegtay in ardaydan ay mustaqbalka dhow noqon karaan hogaamiyaasha maraykanka ayna ku biiri karaan labada aqal ee baarlamaanka sidoo kalena ay la wareegi karaan dhaqaalaha iyo aqalka cad sidaasina ay yuhuudda ku weyn karto taageerada joogtada ah ee ay hadda ka helayso xukuumadda washington waad mahadsantahay eliyas wargeyska ugu dambeeya dhankeyga waa wargeyska lagu magacaabo the star ee ka soo baxa dalka kenya waxauu wargeyskan daabacay warbixin uu kaga hadlayo saameynta uu dadka soomaaliyeed ku reebay daadadka lixaadka leh ee ku dhuftay dhulka n f d wargeyskan ayaa warbixintiisa ku sheegay in dadka reer gaarisa ay wajahayaan sahayari soo food saartay taasi oo keeni karta buu yidhi sare u kac ku yimaada qiimaha lakala siisto cuntooyinka qutuldarooriga ah arrintan ayuu wargeysku sheegay inay ka dambeysay markii ay xirantay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka gaarisa iyo madhoko kadib daadad ka dhashay roobabka guga ee xilligan daaya hay-adda waddooyinka kenya oo wargeyskada staas soo xigtay ayaa horey u sheegtay inay si rasmi ah u xirantay waddada aaddaa dhanka magaalada gaarisa wargeyska ayaa xusay in daadadka ka dhashay roobabka da-aya ay gaadiidleyda ku qasbeen inay duleedyada magaaladaasi ku xayirmaan wuxuuna intaas ku sii daray in gaadiidka aysan suuragal ahayn inay gudaha u galaan ama ka baxaan gaarisa amaba u gudbaan dhanka magaalada nairobi magaalada gaarisa oo ah magaalada ugu weyn ee dhulka n f d ee ay soomaalidu leedahay balse kenya ay xoogga ku haysato ayaa la wariyey in dhammaan dadkii u kala goosheeyey magaalooyinka kale ee wajeer iyo mandheera ee soo mara wadadan aada gaarisa ay sidoo kale xilligan ku xaniban yihiin magaalada madhoko gabaabsiga ku yimid noocyada kala duwan ee cuntada magaalada gaarisa ayuu wargeyska oo soo xiganaya rugta ganacsiga sheegay in uu sababay burburka ku yimid wadooyinka iyo daadadka kusoo rogmaday jidadkii gelayay magaaladaasi gaarisa aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed wargeyskiisuna waxa uu guni gabagaba u ahaa xubinteenna maanta iminkana aan dib idinkugu celina dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها